bsmi اllahi الرxman الraxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى آlih وsaxbih أجmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii kitaabu sunan lilimaam abi dawuud sulaymaan bn اlأshcaf asijistaaniyi raximah اllahu tacaala qaala اlimaam abu dawuud raximah اllah baabun baabu maa yajibu cala almu'adini min tacaahudi اlwaqti baabu bayaani maa kii caddayntiisa uu baab yahay yejibu waajibayo cala almu'adini mu'adinka korkiisa ku waajibayo oo min tacaahudi اlwaqti ah waqtiga in lagu aad loo ilaaliyo oo waqtiga uu si fiican uga fakaro oo waqtiga hadba uu aad ugu dadaalo rabaabkan wuxuu baabaysanayaa mu'adinka waxaa laga rabaa oo waajib ku ah waqtiga inuu aad u ilaaliyo awqaadana uu kala garanayo si fiicanna uu ilaaliyo ayaa laga rabaa qaala اlimaam abu dawuud raximah اllah xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana moxamed bnu fudayl qaala xadaana alacmash can rajuli can abi saalixin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu calayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi alimaamu imaamka daaminu weeyaan mid damaanayo wاlmu'adinu mu'adinkana mu'tamanun mid la ammaanaystay oo wakhtiga lagu ammaaneeyey allaahuma yaa allaahu allow arshid hanuuni ala'imata a'immada waqfir ilaahu dhaaf lilmu'adiniina mu'adiniintana ilaahu u dembi dhaaf xadiidka marka wuxuu tilmaamayaa imaamku waa daaminah leeyi oo u damaano qaadaya oo dadka salaadooda u daamin ka yahay macnaheedu marka waxay noqonaysaa wax allaale wixii dadka ka hallaabo isaga unbaa marka mas-uuliyaddeeda u qaadaya sidaas ma ahan macnuhu marka waxa ay tahay imaamku yacnii dadka salaadooda tujinteeda iyo isaga yacnii ka hormarka uu ka hormaraayo iyo waxa uu samaynayo ilaalinteeda mas-uuluu ka yahay ee macnuhu maaha imaamka isaga wuu qaadaya wax allaale wixii salaadda ka mida imaamkaagaa kuu daamin ah oo kuu kafaalo qaadaayo haddaad adiga salaadda wax ka tagto ama aad si isaga xumayso isaga unbaa mar walba kuu damaano qaadaayo sidaas ma aha macnuhu macnaha xadiidka sidoo kale ma aha imaamka wax allaale wixii salaaddiisa la soo gudboonaado adna salaaddaada waa la soo gudboonaadeen ma aha xanafiyada iyagu waxay qabaan imaamka haddii salaadda ay ka hallaawdo si allaale siday doonto ha uga hallaawdo dadkiina waa ka hallaawdo hadduu weyse qabla'aan salaad ku dukada isoo is-ilowsan salaaddii markuu ka baxay kadib oo isxusuustay dadkao dhan waa ku celinayaan ay leeyihiin salaadda bikhilaafi ala'imma aalaaa a'immada saddexdaa saa ma dhahayaan iyaga oo waxay leeyihiin wixii salaadda ma'muumku waxa uunan ogayn ama ogaalkeedu uu dhib badan yahay maamuumka isagu salaadda imaamkiisiioo burayso inuu ku raaco ma la rabo laakiin wixii isagu aanu ogeyn oo salaadan daahirkaa sidii daahirka loo samaynaayo haddii imaamka ay iyo isagu markaa wax ka qaldamaan imaamkaa loo haystaa tiisa iyagana marka ma'muumiintana tooda waa leeyihiin yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhim xadiidkaas bukhaariga ku jiray ayaa deliil ah way tukanayaan salaaddii idin tujinayaan a'immadu hadday asiibaan idinkana waa leedihiin iyaguna waa leeyihiin hadday gafaanna iyaguna waa dushooda idinkuna waad leedihiin salaaddiinna marka haddaa adiga arkaanta ilaalisay shuruudda ilaalisay salaadda axkaamteeda adiga aa ilaalisay imaamkiioo dayacay waxba kaa dhibi maayo imaamka tiisa hadday iyadoo dayacanto adig dhib makuu keenayso laakiin imaamkii salaaddiisii aad u jeedid inay yanii burayso oo rukni oo kale maalan shay rukni oo mujmaca kas uu uga tegaayo ma ku raacaysid adiga markaa haddaa ku raacdo adna waa kaa hallaabaysaa salaadaada marka alimaamu daaminunta sidaa u weeyaan alimaamu imaamku daaminun weeyaan mid daaminoo salaadda dadka ma'muumiinta damaanayo damaanka marka halkan waxaa weeyaan salaada u ilaaliyaa aadowna uga fakaraa salaaddooda sidaa mooyaan khaaabi wuxuu tilmaamay qaala ahluluqati addaaminu fii kalaami اlcarabi macna'ahu raaci wاdamaanu الricaayatu faاlimaamu daaminun bimacna annahu yaxfadu الsalaata wacadada اrakcaati cala اlqowm salaada iyo ragcaadka tiradooda iyo dadka u ilaaliyaa waqiila macnaahu damaanu ducaa ducada u damaanayaa ducada salaada dhexdeeda uu ku duceeya waa acmimaya iyaga dhan ba wada gaarsiin walaysa الdamaanu اladii yuujibu اlgharaamata min hada bishayin wاlmuadinu muadinkuna mu'tamanun mid la ammaaneeyo yani wax lagu ammaaneeyey oo wakhtigii yaa isaga lagu ammaaneeyey allaahuma yaa allahu allow arshid ila'imata a'immada hanuuni waqfir lilmu'adiniin mu'adiniintana u dembi dhaaf xadiidkan marka sanadkiisa shaykhulimaam abi daawuud waxaa weeyaan axmed ibnu moxamed ibni xambal ashaybaani imaamu ahli الsunnati waاljamaca wa huwa axad اla'imati اlarbaca ayb qaala xadaanaa moxamed bnu fudayl moxamed bnu fudayl ibni ghaswaan saduuqun caarif rumiya biاtashayuc yarwi lahu asxaabu اlkutub الsitta qaala xadaana alacmash alacmash huwa sulaymaan bnu mihraan abu moxamed alkaahili alkuufi iqatun yarwi lahu asxaabu اlkutub الsitta can rajulin ninka hadda mubham buu ka dhigay can abi saalix marka rajulkan mubhamkaa sanadka ku jiro calى hada sanad marka waa daciif sanad xadiidka waxaa kaloo xadiidka lagu daciifiyaa cilada xadiidka aanu ka tegaynin waxa ay tahay alacmash sulaymaan bnu mihraan lam yasmac min abi saalix abu saalix asammaan kama aanu maqlin sidaa darteed marka asal male oo xooggan cali bnu اlmadini wuxuu yidhi lam yasmac suhaylun hada اlxadiiثa min ibnihi ee min abiihi oo abu saalix inamaa samicahu min alacmash walam yasmachu alacmash min abi saalix qaar baa marka rajulkan meesha ku jira waxay leeyihin suhayl ibnu abi saalix ayb suhayl ibnu abi saalix lam yasmac min abiihi oo abu saalix bal inamaa xadiidku wuxuu ka maqlay acmash suhayl ibnu abi saalix acmashkan laftirkiisana abu saalix kama maqleen xadiidka inqidaaca marka adigu uu ku cilaysan yahay xadiidka ibnu kaiir isaga kitaabka irshaad ulfaqiiha wuxuu leeyahay xadiidkan duruq badan buu ku yimid wahadihi duruq yashudu bacduhaa bacdan qaarkood qaarka kale xoojinayaa marka xadiidu abi hurayra bimajmuuci duruqihi xasan ama saxiix waayuu yidhi imaamu nawowina xadiidka khulaasada waa ku daciifiyey ibnu xajarna talkhiiska inuu daciif yahay buu ishaaray xadiidkan marka ciladaasaa lagu cileeyey acmash can abi saalix acmashna abi saalix xadiidkan kama maqlin binaan calaa daalika marka a'imo badan xadiidku marka way daciifinayeen ibnu kaiirna waa xasaniyey ama waa saxiix buu yidhi duruq fara badanuu leeyahay duruqdaasuu saxiix ku noqonaya buu yidhi qaala xadaana alxasan bnu caliyin wahuwa alxulwaani qaala xadaana bnu numayr cabdullaahi bnu numayr abu hishaam alkuufi iqatun saaxibu xadiid min ahli sunna yarwii lahu asxaabu اlkutub الsitta qaala acmash waxa uu yidhi nubi'tu can abi saalix fiiraada marka dariiqan nubi'tu waxaa la igaga sheegay oo la igaga soo wariyey can abi saalix inuu iska maqlina cad soo ma aragti qaala waxa uu yidhi walaa uraani umana malaynaya ilaa qad samictuhu inaan ka maqlay minhu xadiidkan can abi hurayrata abu hurayre xaggiisa qaala qaala rasuulu اllahi sal ا ly slam milahu wuxuu shaki gelinayaa marka acmash abu saalix inuu ka maqlay nubi'tu waa la iiga soo sheegay abu saalix laftirkiisa abu hurayre inuu ka maqlayna nooc shaki abuu geliyey xadiidka marka taasaa keenaysa tawaqufka ay ka tawaqufeen culamada qaarkood baabu اladaani fowqa alminaara baabu bayaani xukmi اladaani adaankii xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay fowqa almanaarati manaarada korkeeda laga addimo manaarada marka meel sare oo kore in laga addimo xukunka ku soo aroora caddayntiisa qaala xadaanaa axmed bnu moxamed bni ayuub axmed bnu moxamed bnu ayuub saaxibu اlmaqaazi laqabuhu xulquum xulquum ayaa layidhaha naanaystiisa abu jacfar saduuqun kaanat fiihi qafla ayb yarwi lahu abu daawuud qال xadaثna إbrahim بن sacd إbrahim بن sacd بن إbrahim بن cabdiرaحmaan بn cawf ثiqaة xujة تukulima fiihi bilaa qaadix yarwi lahu أصxaabu الkuتub الsiتة can mxamed بn إsxaaq wahuwa اlmadnي mxamed bn isxaaq almadani saaxibu اlmaqaazi saduuq ila anahu yudlis warumiya bالtashayuc yarwii lahu albukhaariyu tacliiqa wamuslimu wاlarbaca can moxamed bni jacfar bni zubayr moxamed bnu jacfar bni zubayr bni اlcawaam zubayr bni cawaam u galaa iqatu yarwii lahu asxaabu اlkutub الsita can curwata bni zubayr adeerkiisuu ka warina curwata bni zubayr axadu alfuqahaaءi الsabca fii zamani الtaabiciin can imra'ati min bani الnajaar marka curwatu curwa can imra'a min bani الnajaar imra'adaasi saxaabiyad u ah magaceeda lama yaqaan lak waa saxaabiyad dhib male marka saxaabiyada dii saxaabada haddii magacooda la aqoon waayo wax dhib ay leedahay male ibnu xajar taqriibka aakhirkiisa saasuu yidhi curwa can imra'atin min bani najaar hiya saxaabiyatun qaalat waxa ay tidhi kaana beytii min adwali beytin xowla almasjidi kaana beytii gurigaygu wuxuu ahaa min adwali beytin gurika ugu dheer yuu ka mid ahaa xowla almasjidi masaajidka agaarihiisa guryaha ku yaala fa kaana bilaalun bilaal wuxuu ahaa yu'adinu inuu ka addimayo calayhi gurigayga korkiisa alfajra salaada subax fayatii waa imaanaya bisaxarin wakhtiga suxuurtaoo kale heraabta fayajlisu waa fariisanaya cala albeyti guriga korkiisa yanduru isagoo fiirinaya ila alfajri waaga inuu baryo fajarka isagoo eegaya fa idaa ra'aahu haddii uu arko fajarka tamadaa waa jimicsanaya yanii cabbaar siduu u fadhiyo qofku markuu cabbaar inta fadhiyo waa isgalaa dabcan marka markuu kac maago waa iskala bixinaa marka sidaasuu isyihi waa iskala jiiday tamadaa waa iskala jiidaaya uma qaala waxa uu yidhi allaahuma innii axmaduka ilaahu adaan kugu mahadinayaa astaciinuka calaa quraysh astaciinuka ilaahu waa ku kaalmo weydiisanaya calaa qurayshin qurayshan kaa kaalmo weydiisana quraysh waa dhibeen marka magaaladoodii ay ka soo bixiyeen diintoodii bay la dagaalameen dhibay ku hayeen marka ilaahu quraysh nooga gargaar o saasoo kale astaciinuka calaa qurayshin astaciinuka astaciinu bika adaanku kaalmo weydiisanaya calaa qurayshin qoraysh korkeed an yuqiimuu inay oogaan diinaka diinkaaga inay oogaan oo diinkaagii ay u qumaan oo u istaagaan dhibaatada ka daayaan qaalat waxa ay tidhi uma yu'adinu waa addimayey qaalat waxa ay tidhi wallaahi baan ku dhaartay maa calimtuhu ma ogi kaana inuu ahaa huwa isagu yacnii bilaal tarakahaa inuu ka tegay leylatan waaxidatan hal habeen ayb haadihi اlkelimaati kelimaadkan kelimaadkan habeenna kama tegin bilaal radia allahu canhu ayb xadiidkan derajadiisa a'immada qaarkood imaamu nawowi oo kale khulaasada waa ku daciifiyey ibnu اlqaطaani اlfasi bayaan اlwahm wاliham xadiidkan waa xasaniyey sidaasaana raajixo xadiidku inuu xasan yahay maxaa yeele cillada ay ku cileeyeen imaamu nawowi waxaa weeyaan riwaayati moxamed ibn isxaaq moxamed ibn isxaaqna waa mudallis can ayuuna ku wariyey oo waxay yidhaahdeen fiihi moxamed ibn isxaaq waqad cancana laakiin cilladaa iyadaa marka sheekh ilalbani wuxuu faa'iideeyey siirat ibni hishaam ayaa waxaa ku cad moxamed ibn isxaaq inuu yacni taxdiid la yimid oo fii siirati ibni hishaam ayaa waxaa ku jirto inuu xadaanii saasoo kale uu yidhi marka meeshan cilladaani marka waa zuushay waa tadliiskii looga cabsanayay waa zuushay kitaabkaasaana marka siirat ibni hishaam yuu ka sheegay xadiidka ibnu daqiiq ilciidna waa xasaniye fii kitaabihi alimaam kitaabka la yidhaahdo kamaa fii nasbi raaya haweentan marka gurigeeda uu joogi jirana waxaa la dhihi jiray annawaar nawaar ayb waa ummu zayd ibni haabit saxaabiga zayd ibnu haabit hooyadiis waay islaanta uu gurigeeda korkiis ka addimi jiray bilaal binaan calaa dalika marka xadiidku waa xasan waxaana laga qaadanaya xadiidkan marka in meel dheer laga addimo oo aadaanka meel dheer loo koro in meel dheer loo korona axaadiid kaloo badan baa laga qaadanaya waxaa ka mid a xadiidka laga qaadanaya xadiidkii saxiixa ahaa ee aadaanka bilaal iyo iyo cabdullaahi binu ummi maktuum markuu uu sheegaayey saxaabiga wuxuu yidhi walam yakun baynahumaa ilaa an yanzila haada wayarqaa daa aadaankooda waxaa u dhexeeyey buu yidhi inuu midkan soo dego bilaal wayarqaa daa kanna uu koro cabdullahi binu ummi maktuum marka in meel kore lagu adimi jiray daliil u tahay axaadiitaasaa kaaga filan kanna waa xadii xasana isaga laftirkiisa baabun almuadinu yastadiiru fii adaanihi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almuadinu muadinka yastadiiru wareegsanayo fii aadaanihi aadaankiisa dhexdiisa ku wareeganayo yacni wuxuu ka hadlayaa ma bannaan tahay arrintaas ninkii mu'adinkaa waa addimayaa xaya cala asalaa markuu soo gaaro sidee buu u wareegsanayaa marka wareegsiga marka waxaa weyan wejigiisa inuu leexiyo waa la ogolaya iyo qoortiisa jirkiisao dhan inuu leexiyona maya intaasuu sheegaya xigmada ku jirtaana waxay tahay qof meel dheer aan codka gaaraynin laakiin meel dheer ka soo socdo arkaayo oo bidhaantiisa u jeedo inuu fahmo inuu ninkan addimayo een kale ninkii dhagaha faraha kula jiro halkan u jeesanayo halkan u jeesanayo codkiina inuu meelo badan gaaro oo kala duwan isla markaana uu meel yacnii qofkiina uu bidhaantiisa qofkii u jeedi karo oo aan codkiisa maqlaynin inuu mu'adin yahay inuu garto qال xadثna موسى بن إسmاعيiل whuوa تbudki أbu سلمة المنqrي qال xadثna qays yعnي بن الربيع qays بن الربيع الأسدي أbu محamed الكوفي صaدوq تغayra لama kabira markuu xoogaa weynaadaa تغayur ku dhacay وأdkلa عalayhi بنhu ma laysa min xadiiثihi wiilkiisii baa marka أxaadiiثtiisa wuxuu soo dhex geliyey waxaan ka mid ahayn marka faxadaa bihi isaguna marka waa iska sheegi jiray axaadiitaas min asaabicati yarwi lahu abu daawuud watirmidiy wabnu maaja xaa waxadaanaa moxamed bnu sulaymaan alambaariyu abu haaruun saduuqun yarwi lahu abu daawuud qaala xadaanaa wakiic huwa bnu اljarax aلru'aasi abu sufyaan iqat imaam yarwi lahu asxaabu اlkutub sita can sufyaan wahuwa ahawri sufyaan bnu saciid bni masruuq aلthawri jamiican can cawn dhammaantood waxay ka warinayaan can cawn bn abi juxayfa can abiihi oo abu juxayfa ah abu juxayfahana magaciisa waxaa la dhihi jiray wahbu bnu cabdillaahi الsuwaa'i qaala waxa uu yidhi ataytu الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebigaan u imid bimakata maka yaan ugu imid wahuwa isaga oo fii qubbatin teendha ku jiro teendhadaasoo xamraa'a guduudan min adamin maqaar laga sameeyey fakharaja bilaalun bilaal baa baxay faadana waa addimay fakuntu waxaan ahaa atatabacu inaan raacraacayo famahu afkiisa haahunaa meeshaan iyo haahunaa meeshaan yani afkiisaan raacraacaya markuu halkan u jeestay markuu halkan u jeestay qaala uma kharaja rasuulullahi sal ll l slam nebigaa soo baxay wacalayhi isagoo sito xullatun laba maroo isku joog ah xamraa'u guduudan buruudun go'yaal yamaaniyatun loo nisbeeyey qiriyun ka hawbin qiriyin oo kale ah maro oo qiri ah oo kale qiriyun marka waxaa weeyaan qiri asalkeedu marka waa maryaha lagu sameeyo qatar waa baldatun fi lbaxrayn meeshaan marka hadda qatartan la leeyahay waxaan o dhan marka dhulkaas baxrayno iska xisaabnay walidaalika marka waxaa loo hoos dhigay qaafka iyo da'dana loo reebay nisbada darteed dalaban litakhfiif marka la nisbaynayaa sidaa la yidhi marka qitariyun ee asalka marka waa qatar maradu marka yamaaniyana ma noqon karto qidriyana ma noqon karto hal maro yamanna waa lagu sameeyey qatarna waa lagu sameeyey wax suuragala ma aha walidaalika marka shuraaxdu waxay yidhaahdaan yamaaniyatun baa sifada ay ku dhacaysaa sifada marada oo yani sifada marada ee iyada yani meeshay ka timid ah waa yamaaniye qidriyun ama qidriyatunna waxay ka imaanaysaa iyadu maro oo qidri ah bay shabbahaysay ay u ekayd wa calayhi isaga oo xullatun laba maro isku jooga wato xamraa'u guduudan guduudkaana marka guduud khaalisa ma ahayn ee calaamado guduudanay lahayd maxaa yeele go'yaalka yaman ka imaan jira wakhtigaas go'yaal diilimo gedgaduudan ahayd marka haddii diillimadeedu ay gedgaduudan yihiin midabyo kalena waa ku jireen walidaalika xadiidka dhahaayo nebigu waa reebay in maro gaduudan ninku uu xirto kan kama hor imaanayaan iska hor imaan maayaan maxaa yeele middaan maradu buruud yamaaniya maba noqon karto ilaa inay calaamado iyo diilimo leedahay ma ahayn marka diilimo gedgaduudan ay lahayd ee marada guduud khaalisa ma ahayn ibnulqayim sidaas wasaadulmacaadka uu tilmaamay waana sidaas yamaaniyatun loo nisbeeyey meeshaa yaman yaa loo nisbeeyey qiطriyun hiya iyadu ka waxaa weeyaan marka hawbun ka hawbin qiطriyin maro oo maro oo maryahaas loo nisbeeyo beledkaas ayay u ekayd wa qaala muusa waxa uu yidhi qaala ra'aytu bilaalan bilaal baan arkay kharaja ila alabdax isagoo abdax u baxay faadana addimay abdax marka waa mowdic marka maka ku yaallo oo mino marka loo socdo ayuu ku yaallaa maka iyo mino ayuu ku dhex jiraa ayb magaaladay ku dhex jirtaaba haddana abdax qaala waxa uu yidhi ra'aytu bilaalan baan arkay kharaja ila alabdax isagoo u baxay faadana waa addimay falamaa balaqa markuu gaaray xaya cala asalaax xaya cala alfalaax lawaa cunuqahu luquntiisiibuu iilay uu leexiyey lawaa waa bitakfiifi lwaaw lawaa ayb lawaana waa loo dabdiya laakiin lawaadaa fiican lawaa waa leexiyey cunuqahu luquntiisa yamiinan midig buu u leexiyey wa shimaalan bidix buu u leexiyey walam yastadir mana wareegsanin isaga dhan marka jirhkiis ma leexinin walam yastadir marka waxay tusaysaa inaan qof isaga dhan uusan leexanaynin ee wejigii qoorta un inuu leexinayo keliya uma dakhala waa galay faahraja alcanasata wuu soo bixiyey ushii takiga ahayd ee sutrada uu ka dhigi jiray nebiga wasaaqa xadiiahu xadiidkan xadiid saxiixa weeyaan imaamu nawowi khulaasada uu ku saxiixiya ibnu khusaymana saxiixiisa wuxuu baabaystay inxiraafu lmu'adini cinda qowlihi xaya cala asalaax xaya cala alfalaax marka saasoo kale u baabaystay bifamihi laa biyadayhi bifamihi laa bibadanihi kullihi afkiisa inuu leexiyo iyo qoorta iyo ee jirkiisao dhan inuunan isla wareegsanin hal mar marka baabka iyo tarjamada waa isleeyihiin wuuna tusayaa muadinku inuu marka meesha xaya cala asalaax xaya cala alfalaax marka la gaaro ayuu qortiisa leexleexinayaa laba siba u leexinayaa marka say culammadu tilmaamaan xaya cala asalaax xaya cala asalaax xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax oo xaya cala salaada labadeeda jeer marna midig marna bidix xaya cala alfalaax labadeeda jeer marna midig marna bidix sida kale sida ibnu daqiilciid saasuu sheegay si kale waxaa weeyaan iyadu in la yidhaahdo xaya cala asalaax xaya cala asalaax la israaciyo xaya cala alfalaax xaya cala alfalaaxna dhinacaan la siiyo ibnu daqiiq isa inay kala qaataana roon oo mid kastaa xagga xagga loo kala yidhaahdo saasuu dhahaya ibnu xajarna daahirka xadiidka waxay ka waxaa muuqanaysuu yidhi in xaya cala salaadna midigta la siiyo xaya cala alfalaaxna bidaxda labadaba baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi ducaa'i ducadiibu u baab yahay bayna aladaani waaliqaama aadaanka iqaamada dhexdooda ahayd aadaankii iyo iqaamada inta u dhaxaysa ducada la ducaysto qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu moxamed bnu kaiir alcabdi alkuufi qaala ahbaranaa sufyaan huwa bnu saciid athawri marka sufyaan athawri boqol iyo lixdan iyo xoogaa buu dhintay ninkanna laba boqol iyo labaatan iyo dhowr camaluu dhintay tagdheeraa labadooda u dhexaysa sagaashan iyo dhowr sano camaluu ku dhintay moxamed ibnu kaiir alcabdi isagoo aad u dhallin yaroo marka soo gaaray sufyaan thawri sanad caali ah waay marka kanoo kale qarnigii saddexaad bilowgiisuu dhintay sufyaanna qarnigii labaad dhexdiisuu dhintay lixdan sano taqriiban ka badan waa u dhexaysay dhimashadooda keliya qaal akhbaranaa sufyaan an zaydin alcamiy can zaydin alcammi waa zayd ibnu اlxuwaari ayaa la yidhaha zayd ibnu اlxuwaari alcammi albasri qaadi haraat haraat meesha la yidhaahdo qaadi ka ahay haraat waa baldatun fii afghanistaan hadda magaalo afghanistaan ku taallo haraat la yidhahdo heraat hadda laftirkeeda magacaasay leedahay culummada loo nisbay harawiyiinta meeshay ka yimaadeen fulaan alharawi alharawi min haraat ayb beledkaas ayuu qaadi ka ahay yuqaalu ismu abiihi mura daciifun yarwii lahu asxaabu sunani اlarbaca zayd alcammi waxaa loo yidhi marka alcammi waxaa aad ugu badi jiray baa la yidhi mas'ale marka la weyddiiyo suga buu dhihi jiray xataa as'ala cammii xataa as'ala cammii intaan adeerkay ka weydiiya xataa as'ala cammii saasuu badin jiray fa luqiba bidaalika cammii ayaa marka zayd alcammii saasu ay macnaheedu can abi iyaas abu iyaas mucaawiyat bnu qura mucaawiyat bnu qura ibn iyaas almusani iqatu caalim yarwi lowl asxaabu lkutub sita can anas bni malikin qaal qaala rasuulu llahi sal ll slam laa yuraddu lama soo celiyo adducaau ducada bayna aladaani waliqaama aadaanka iqaamada dhexdooda ah ducada aadaanka iqaamada udhaxaysa lama soo celiyo ibnu khusayma xadiidku waa saxiix yeelay tirmidina sidaasoo kale xadiidku waa wariyey wuxuuna ku daray weliba famaada naquulu yaa rasuul allah tirmidi se wuxuu u ziyaaday maxaan dhahnaa rasuulka ilaahi markaasuu yidhi sal llaha alcaafiya fi اdunya wاlaakhira ayb laakiin ziyaadadan yaxya bnu yamaan ayaa la tafaruday tafarudna ma aqbali karo marka xadiidka duruq ku yimid xadiidku marka waa xadiid saxiixan baabun ay hada kani baabun baab weyaan maa yaquulu wuxuu dhahaya idaa samica almuadin idaa samica haddii uu maqlo almuadina muadinka muadinka haddii uu maqlo muxuu dhahayaa qaala xadaana cabdullahi bn maslamata alqacnabiyu can malikin can ibni shihaab can caطaa ibni yaziid alleyثi caطaa ibni yaziid alleyثi almadani naziilu shaam iqatu yarwi lahu asxaabu kutub sita can abi saciidin alkhudriyi ana rasuula اllahi sal ا ly slama nabigu qaala waxa uu yidhi idaa samictum الnidaءa aadaanka haddaad maqashaan faquuluu dhaha mila maa yaquulu اlmu'adin mu'adinka wuxuu dhahayoo kala dhaha xadiidkan marka waa caam haddaad mu'adinka maqashaan mu'adinka wuxuu dhahayoo kala dhaha riwaayo waxaa imaanaysa marka ilaa xaya calataynka ma ahan xaya calataynka xaya cala الsalaa iyo xaya cala اlfalaax iyadu xaya cala salaah la imaan maayo xawqala ayuu la imaanaya xawqala xawqaladu marka waa laa xawla walaa quwata ila biاllah sidaasu dhahaya iyadaana munaasab u ah ee haddii xaya cala asalaa ninkii maqnaay baa salaadda loogu yeeraa mu'adinka marka waa u suubataa laakiin adiga haddaad tiraa xaya cala asalaa wax macnaha waxaa salaadda u kaalay ilaahay inaa u kaalmaysato marka amarkaas laa xawla walaa quwata ila billah laba marka qowl baa ku jirta culamada qaar waxay leeyihiin sidaanay xoojinayaanoo xaya cala salaa marka la yidhaha xaya cala salaa umbaa layska dhahaya xadiidkaanay marka sida daahirkiisa u qaateen laakiin muxaqiqiinta axaadiidta jamcinaysa waxay u badan yihiin in qofka mu'adinka waxu dhahayoo kalea la dhahaya ilaa xaya cala salaa iyo xaya cala alfalaax ma aha kuwa iyaga laa xawla walaa quwata la leeyahay bacd alxanaabila waxay leeyihiin maya waa la jamcinayaa kan iyo kaasba see lagu jamcina xaya cala الصalaaة markuu yidhaahdo xaya cala الصalaaة laa xawla walaa quwata ila biاllah labadaba waa laysku daraya laakiin waa laga fiican yahay xaw labada in laysku dara ma aha kanna waa caam midkaas kalena waa meel buu ka takhsiisiyey marka inta caamkiisa kan loo aamka intii caamkiisa waa looga camal falaya meesha laga takhsiisiyeyna kii takhsiisiyaa dalaaladiisa la qaadanaya saasaa marka labada xadiidu in loogu camalfalo ka iman karta iطlaaqan marka ama cumuumka meeshaan ku jiro idaa samictum الnidaءa faquuluu midla maa yaquulu اlmuؤadin waxaa laga qaadanayaa muؤadinku markuu subx yidhaha aلsalaatu khayru min الnowm aلsalaatu khayru min الnowm umbaa la dhahayaa ama yacni qowluhum sadaqta wabararta ma ansixin waa daciif haddaanay ansixin midkan saxiixa lagu dhaqmaa الصلاaة خayر من النوم الصلاaة خayر من النوم قال xدثنا محمد بن سلمة وهو المراaدي أبوالحارث المصري ثقة ثبت قال xدثنا ابن وهب عبدالله بن وهب المصري ثقة يروي له أصحاaب الكتب الستة عن ابن لhيعة عبدالله بن لhيعة المصري وxayوة وسعيد بن أيوب سدexdooda mark waa ka ibnulahyaca marka dacfigiisa hadda waxba ma dhibaayo sababtoo a rag kale ayaa maqruun uu ku yahay ou la lamaansan yahay can kacb bni calqama kacb bnu calqamata almisri atannuuqi min alkhamisa yarwi saduuqun can cabdiraxmaan bni jubayr cabdiraxmaan bni jubayr bni nufayr alxadrami iqatun can cabdillahi bni camr bni اlcaas waa saxaabigii annahu samica nebiy sal ly slam yaquul إda samictum اlmuؤadina haddaad maqashaan muؤadinka faquluu dhaha midla maa yaquulu wuxuu dhahayoo kale uma salluu calaya ani igu salliya wuxuu dhahayoo kale dhaha dabadeed igu salliya aniga oo allahuma salli calaa muxamed markaa la imaado dhaha fainahu man sallaa calaya qofkii ani igu salliya salaatan hal salli sala allahu calayhi bihaa casharan ilaahay toban buu taa darteed oo ugu salliyaa toban jeer baa ilaahay u naxariistaa u dembi dhaafaa uma salullaha alla weydiista uma saluu weydiiya allaha alle lii aniga ii weydiiya alwasiilata wasiilo ii weydiiya wasiilada macnaheeda marka waxaa weeyaan waa derajo magaceeda waa derajo fi ljannati jannada dhexdeeda ah oo siduu nebiguba uu leeyahay hal addoon keliya usuubado usuubato halkaa addoonna nebigu u noqonaa calayhi salaatu wasalaam wasiilada waxaa kaloo lagu fasira shafaacada nebiga calayh salaatu wasalaam shafaacada weyn ee nebigana waa lagu fasiray marka nebiga inaad alle u weydiisid inuu shafaacadaa oo yacnii shafaacadaa aa u weydiisid maqaamkaas wanaagsan derajadaas wasiilada si adigana marka aljazaau min jinsi alcamal shafaacadiis ay kuu soo gaarto uma salullaha alla weydiiya li aniga ii weydiiya alwasiilata wasiila fa innahaa iyadu mansilatu weeyaan derajo fi ljannati jannada dhexdeeda ahaatay laa yenbaqii uma habboona ilaa licabdin addoon oo min cibaadillahi ilaahi addoomihiisa ka mida ma ahna wa arjuu waxaan rajaynayaa an akuuna inaan ahaa ana aniga huwa kaas faman sa'ala allaha qofkii alla weydiiyey lii aniga ii su'aala alwasiilata wasiilada xallat calayhi shafaacatu shafaacadii baa ku degtay qofkaas adiga nebiga waxaa u weydiisay in derajo wanaagsan ilaahay ku soo bixiyo oo uu shafaaco qaado adiga aad alle u weydiisay shafaacadii aa u su'aashay ilaahay haddii nebi maxamed marka la siiyo adna waad helaysaa markaas aljazaau min jinsi alcamal qaala xadaana bnu sarx axmed bnu camr bni sarx abudaahir almisri marar badanoo na soo maray iqatun yarwi lahu muslimun abu daawuud wanasaa'i bnu maaja wmoxamed bnu salma whuwa almuraadiyu qaala xadaana bnu wahbin can xuyayin xuyay bni cabdillaahi bni shurayx almacaafiri almisri saduuqun yahim yarwi lahu asxaabu sunan alarbaca can abi cabdiraxmaan yacni alxubulli abu cabdiraxmaan alxubulli magaciisa waxaa la yidhaha cabdullahi bni yaziid almacaafiri cabdullahi bni yaziid almacaafiri yarwi lahu albukhaariyu fi اladab adabulmufradka wamuslimun alarbaca can cabdillahi bni camrin ana rajula qaala nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina almu'adiniina mu'adiniinta yafduluunanaa way naga dheeraad leeyihiin way naga fadli badan yihiinoo dheeraaday haystaan mu'adiniinta faqaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulku waxau yidhi qul dheh kamaa yaquuluuna siday iyagu dhahayaan fa idantahayta haddaad dhammayso fasal weydiiso tucdah oo lagu siinayaa waxay iyagu dhahayaanoo kale dheh fasal markaa weydiiso dabadeed tucda waa lagu siinaya tucda haada marka waqfi unbaa loo keenay kanna marka wuxuu tusayaa mu'adinka waxuu dhahayoo kale in la dhaho qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa leyf can alxukaymi bni cabdillaahi bni qays alxukaymi bni cabdillaahi bni qays ibni makhrama almuطalibi saduuqun yarwi lahu muslimu walarbaca can caamir bni sacdi bni abi waqaas aلzuhri iqatun yarwi lahu asxaabu اlkutub الsitta can sacdi bni abi waqaas can rasuuli illahi sal l slama qaal man qaala qofkii yidhaahdo xiina yasmacu almu'adina mu'adinka markuu maqlayo wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa anna muxamadan cabduhu warasuuluhu radiitu billaahi rabban wabimuxamadin rasuulan wabilislaami diinan qofkii sidaa dhaho qufira lahu waa loo dhaafayaa marka goormaa la dhahayaa wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah shuraaxdu waxay leeyihiin markuu aadaanka dhammaado waa duco kaleo markii aadaanka uu dhammaado la dhaho marka haddaad tan la timaado midii kale allahuma rabba hadii dacwo la timaado mid kastaa waa ducooyin nebigu uu dhihi jiray ou qaado kale gaargaara inuu dhihi jirana ma cadda maxaa yeele man qaala xiina yasmacu almu'adina saasay keenay sida xadiidka soo socdaba allahuma rabba hadihi dacwa goormaa la dhahayaa man qaala xiina yasmacu الnidaءa allahuma raba hadihi dacwa saasuu ku yimid xadiikaas xataa wa ana aniguna ashhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lahu wa ana muxamada cabduhu warasuuluhu radiitu billaahi rabban ilaahay baan raalli ugu noqday rabban rabbinimo wabimuxamadina rasuulan rasuulnimaan raalli uga noqday wabilslaami islaamkiina diinan diin ahaan marka waxaa lagaa rabaa marka inaad ka dhabayso lafdi afka iska saaran oo keliya ma aha qofki haddii uu yidhaahdo diintan aniga islaamnimadan diin ahaan ugaga raalli noqday waa inuu islaamnimada ku dhaqmo haddii kale marka waxuu sheegaya ibnu rajab siduu leeyahay waxa uu sheegaayo iyo waxa uu samaynayo wax kala duwanay noqonayo rasuulkan nrasuulnimo nebi maxamedaan raalli uga noqday dee rasuul erge lasoo diray waayo allihii soo allah soo diray inaad maqasho waayo marka warkiisa aada yeesho haddii kale waxay noqonaysaa sheegasho un keliya qaala xadaanaa ibraahim bnu mahdiy wahuwa almisiisi maqbuulun erwi lahu abu daawuud qaala xadaanaa cali bnu mushir cali bnu mushir iqatun lahu haraa'ib bacdamaa adara markuu xoogaa indhaha ka indhabeelay ayaa xoogaa haraa'ib buu la yimid sidiisa kale waa iqa can hishaam bni curwa can abiihi can caaisha ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka kaana wuxuu ahaa idaa samica almu'adina mu'adinka haddii uu maqlay yatashahadu inuu yanii ashhaadanayo ashhadu an laa ilaaha ila اllah markuu dhahayo qaala nebigu wuxuu dhahay waana waana waana waana buu dhahay waana atashahadu saasay ka dhigan tahay waana waana sidaa buu dhahayey marka sida ninkan yeelayo kale waana waana marka takraarku wuxuu faa'iideynaya mu'adinku soo kuma celinaya isaga laftirkiisa waana waana saasay ka taagan tahay marka ayb marka saxeexa marka waxaa weeyaan wasaxiixu annahu kaana ka tashahudina marka nebiga waxaa laga qaadanaa bay leeyihin culammada meeshaan isaga laftirkiisa inuu ma'muurku ahaa oo la amray inuu risaaladiisa rumeeyo isaga risaaladiisa rasuulnimadiisa inuu rumeeyo isaga laftirkiisa ma'muuran ku ahaa bay leeyihin waana waanadan baa laga qaadanana aniga laftirkayga saasaan qiraayo u leeyahay taasaa marka tashahudka nebiga marka iyo keenna ma kala duwan yihin ma kala duwana imaam maalik saasu tilmaamay wصaxiixu annahu kaana katashahudina kama rawaahu maaliku fi اlmuwaطa khabarka imaam muslimna waaba cadaynaya can mucaad annahu qaala fii ijaabati اlmu'adin waashhadu ana muxamada rasuulu اllah muslimaa caddeeyey riwaayadiisa si annaga aan u ashhaadanayno isagana u ashhaadanayo qaala xadaana mxamed bnu اlmuhanى wahuwa abu muusa الzamin shaykhun lsitt للأئمة الستة قال xدثنا محمد بن جهضم محمد بن جهضم بن عبد الله الثقفي صدوق يروي له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي قال xدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عمارة بن غزية لا بأس به ورواaيته عن أنس مرسلة halkan marka أنس ma ka warinayo riwaayadiisa أنس marka انقiضاaca ku jiro can khubayb ibni cabdiraxmaan ibni asaaf khubayb ibni cabdiraxmaan ibni khubayb ibnu yasaaf aa la wax yasaaf oo u dhigaayo ma jiraan ya-ya waxa u dhigaayo bilalif mau idin dhigaa bilhamza ya yasaaf he yasaaf iyo asaaf labadaba waa la dhahaa can xafs ibni caasim ibn cumar xafs ibnu caasim ibn cumar ibn khadaab can abihi can jaddihi cmr bn الkhaطاab ana rasuula اllahi sal ا slm qaal nebigu wuxuu yidhi idaa qaala اlmu'adinu mu'adinku haddii uu yidhaahdo allahu akbar allahu akbar faqaala axadukum midkiin uu yidhahdo allahu akbar allahu akbar faida qaala ashhadu an laa ilaha ila اllah qaala ashhadu an laa ilaha ila اllah faida qaala ashhadu ana muxamadan rasuulu اllah qaala ashhadu ana muxamadan rasuulu اllah uma qaala xaya calى الصalaaة qaala yidhaahdo laa xawla walaa quwata ila biاllah inaan la jamcinaynin marka waa kaa uma qaala xaya cala alfalaax markuu yidhahdo qaala laa xawla walaa quwata ila bilah yidhaahdo uma qaala allahu akbar allahu akbar qaala allahu akbar allahu akbar uma qaala laa ilaha ila اllah qaala laa ilaha ila اllah yidhaahdo min qalbihi ka yidhaahdo soo ay dhab ka tahay yani dakhala aljanna jannadu kala marka camal kooban oo gaaban waaye oo laakiin ajrigiisu aad u weyn yahay baabu maa yaquulu ida samica aliqaama baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yaquulu uu dhahayo idaa samica haddii uu maqlo aliqaamata iqaamada qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud alcatakiyu aburabiic zahraani qaala xadaanaa moxamed bnu haabit qaala xadaanii rajulu min ahli shaam can shahri bni xawshab shahru bnu xawshabkan marka marmar xaafidka xadiidkiisa waa xasaniyaa laakiin shahru bnu cawshab wuxuu ka mid yahay muqadamada muslimka rijaasha lagu jarxiyey ina shahran nasakuuhu ina shahran nasakuuhu ina shahran nasakuuhu ay tarakuuhu shucba waa tii uu yidhi shahru bnu cawshab way ka tageen way ka tageen way ka tageen can abi umaama aw can bacdi asxaabi الnabiy sal ا l slam ana bilaala bilaal akhada fi liqaamati wuu gudagalay akhada bimacnaa sharacahu falamaa an qaala markuu yidhi qad qaamat الصalaaة qaala الnabiy sal ا l slam nebigu waxauu yidhi aqaamaha allah aadaamaha allah istaajiyo allah daa'im yeelo salaadan wa qaala fii saa'iri اliqaamati iqaamada inteeda kalena ka naxwi xadiidi cumar oo kale u yidhi radia اllahu canhu fi اladaan talqiiska xaafidku wuxuu ku yidhi wahuwa daciifun xadiidkan waa daciif waziyaadaةu fiihi laa asla lahaa iyaadadan marka ziyaadadan marka ah mid wax asala ma laha buu leeyahay aqaamaha allaahu aadaama hada asal ma laha wakadalika laa asla lima dakarahu fii asalaatu khayru min الnowm midda markii asalaatu khayru min الnowm la yidhahdana sadaqta wa barartana asal male buu waa daciif iqaamada laakiin iyadu ma leedahay in laga daba akhriyo waxa uu iqaamadu aadaanay xisaabsan tahay marka haddii cumuumka xadiidka abi saciid idaa samictum اlmuadina faquluu mila maa yaquulu اlmuadin ama idaa samictum الnidaa'a aadaanka haddaad maqashaan muadinka waxuu dhahayo kala dhaha aadaan marka iqaamadana waa la dhahaa bayna kulli aadaanayni salaatun mar haddii lagu celiyo oo wixii u dhaho la dhaho dhib ma laha laakiin qad qaamat الصalaaة gaar ahaan in aqaamaha allahu adaamaha taas waa wax daciif ah marka qad qaamat الصalaa qad qaamat الصalaa qad qaamat الصalaa qad qaamat الصalaa baad leedahay dee aad sidaa yeelaysa xadiidkan marka waa ninkan mubhamkana waa ku jira shahru bnu xawshabna waa ku jira saduuqun kahiiru اlirsaali wاlawhaam baabu ma jaءa fi الducaaءi cinda اlأdaan baabu bayaani maa kii cadayntiisii uu baab yaha jaa yimid fi ducaa'i ducaa dhexdeed ku yimid cinda aladaani aadaanka agtiisa marka la addimo kadib ducada la akhriyo qaala xadaana axmed bnu xambal qaala xadaana caliy bnu cayaash qaala xadaana shucayb bn abi xamza shucayb ibn abi xamza waa zuhri buu ka wariyaa ardadii zuhri aad uga warisay buu ku jiraa isagana waxaa aad uga wariyo alxakamu bnu naafic abulyamaan bukhaariga waa ka buuxa oo marka uu bilaabaya bukhaariga xadaanaa abulyamaan qaala ahbaranaa shucayb kan waa shucayb bn abi xamzo can moxamed bn اlmunkadir can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu lah sal l slam man qaala qofkii yidhaahda xiina yasmacu nidaa aadaanka marku maqlo marku maqlaaya waa marku maqlo dhammaado aadaanka allaahuma rabba haadihi dacwati اtaama allaahuma yaa allaahu allow rabba haadihi اdacwati dacwadan tan ah rabbigeeda ahaayo attaamati ee dhammayska tirnayd rabba haadihi اdacwa dacwada marka waa teena dacwada waxaa weeyaan laa ilaha ila اllaahuda iyo towxiidka meesha ku jira ishkaal marka haddii la soo arooriyo la yidhaahdo dacwadu aadaanku waxaa ka mida laa ilaha ila اllahu baa ku jirta laa ilaha ila اllaahuna qur-aan waa iyada laftirkeeda qur-aankii waa ka mid tahay sidee marka loo dhahayaa laa ilaaha ila allaahu rabbi baa loo yahay haddii la yidhaha waa la abuuray soo kama imaanaysa marka ilaa rabbi rabba haadihi dacwa dacwadan rabbigeeda dacwadii marka waxay leedahay iyada waa marbuub rabbina waa leedahay rabbina khaaliquu ahay macnihiisu macna haddii markii la yidhaahdo soo ka dhalan mayso qur-aankii waa makhluuq marka ishkaal saasaa jira allaahuma rabba haadihi dacwa dacwadan qur-aanaa ka mid ah soo maaha qur-aan baa ka mid ah laa ilaha illa allahu qur-aan waa qur-aankii marka haddii la yidhahdo rabbi baa loo yahay waa la abuurayaa ka imaanaysa isagu marbuub ou noqonaa mid rabbi loo yahay marbuubkuna waa makhluuq ibnu rajab isagu marka fatxulbaariga ishkaalkaas waa ka jawaabayo wuxuu yidhi rabbi hunaa bimacnaa saaxib rabba haadihi dacwa ay saaxiba haadihi dacwa allihii dacwadan lahay oo ku hadlay oo isaga yacnii soo dejiyey saasaa loo jeedaa ee rabbi bimacna alkhaaliq halkaan maaha bimacna saaxib waay awsaaci iyo adugu saas awsaaci ibuu ka keenaya awsaaci baa marka madhabkaas awsaaci buu rajaxayaa macaani kaloo badan ilaa shan qowl meelahaasna waa uu ku keenay ishkaalkaas isagoo marka saasuu u baxayaa marka qofka bimacnaa saaxiba haadii dacwo ku fasilo ulajeeddada hadda sharaxa tawjiih hadda aan sheegnayna u jeedo dhibaato ma laha waa sida ay tahay allaahuma yaa allahu allow rabba haadihi dacwati dacwadan tan ah saaxibkeeda ka ahaayo dacwadaday attaamati dhammaystirnayd wasalaati wa rabbi salaati salaaddii rabbigeedii salaaddii de alqaa'imati yacnii taagnayd salaaddii taagnayd allihii allihii yacnii saaxibkeeda ahaayo oo loo tukanayo isaga aatisii moxamedan moxamed alwasiilata sii darajada wasiilo leedaha waalfadiilata dheeraad sii wabcadhu soo saar maqaaman maqaam ku soo bixi maqaamkaasoo maxmuudan la mahadiyo alladii oo gaal iyo muslimba uu mahadinayo maqaamka maxmuudka waa kee waxaa weyn marka qiyaamaha la yimaado dadku ay isku dhex jiraanoo qoraxdii lasoo dhoweeye mar unna kala saaray taagan yihiin gaal iyo muslimba ilaahay baa marka nebigaa u shafeecayo dadkii baa la kala saaraya marka waxayna idin marka gaal iyo muslimba waa mahadinaa nebiga calayh isalaatu wasalaam wabcadhu ilaahu soo bixi maqaaman maqaam maqaamkaasoo maxmuudan la mahadiyo alladii kaasoo wacadtahu aad u yaboohday maqaamu lmaxmuudkan ibnu mujaahid isaga wuxuu leeyahay almaqaamu almaxmuud waxaa weeyaan ijlaasuhu macahu cala alcarshi inuu carshiga yacnii la fariisiiyo ilaahay u fariisiye carshigiisa nebiga in la fariisiiyo alla carshigiisa tafsiirkaas marka qaar badan oo mufasiriinta culimmada ka mida tafsiir oo waxay yidhaahdaan hayru saxiix saxiix ma aha waa aaday u naqdiyaan oo waxay yidhaahdaan mujaahid laba tafsiir oo hariibaa laga haayaa mid kaas oo midna waxaa weeyaan wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira wuxuu leeyahay ilaa rabbihaa naadira ay tantadiru hawaaba rabbihaa tafsiirkii muctasilada wakaas wujuuhdu waxay sugayaan hawaabka rabbigooday sugayaan waa fiirinayaan ma dhahay isaga aayadda tafsiirkeeda marka laba tafsiiroo waxaa weeyaan zalla ah tafsiirkan dambe aaduu weliba zallo wa ma lagu raacayo marka isagana markaa de muctasila saas kuma ahan ogowna maxaa yeelay qofka ku noqon maayo firqo mas'ale inuu ku waafaqo ma ku noqon ee wuxuu firqada ku noqon karaa marka usuushooda uu tabaniyo haddii usuushooda uu wax ku dhiso oo uu yacnii qawaaciddoodii iyo qaanuunkoodii iyo nidaamkoodii oo wax ku dhiso markaasuu qolada loo nisbay karaa qoladaas laakiin mas'ala ama mas'alatayn inuu ku waafaqo ma la dhihi karo saas walidaalika dadkan yacnii waa wareersan yihiin qaar badan marka qofku haddii uu mar walba qofka haddii uu xun yahay qof wanaagsan inuu ku soo biiro aad u jecel yahay marka imaamu nawowi waa ashcari fulaan yacnii qurdubi ashcari waaye ibnu xajar waa ashcari kulli waa aruursanaa bukhaari waa ashcariyu iska dhahaya hadduu doono saadaat ala'ima alashcariya bukhaariyu ku darsanaa waxaasoo dhan marka waa iska sheegasho waay qofka haddii mas'ale ama mas'alatayn ou qolo ku raaco macnaheedu maaha inuu marka uu qoladaas marka usuusheeda inuu qaatay maa ashaacir usuusheeda qaanuunkooda caamka waxaa ka mid a haddii qur-aanka iyo naqliga iyo caqliga hadduu iska hor yimaado in caqliga la hormariyo a'imadaanna waxaas ma qabaan marka ma loo nisbey karo marka qaanuunka caamkao ashaaciradu saas waay fakhruraasiya ta'siiliyey asaasu taqdiiska kitaabka uu ku magacaabay haadaa huwa alqaanuun alcaam buu leeyahay ee yufsacu ilayhi markay caqli iyo badanaa caqaa'idka saa loo celinayu leeyahay midkan laakiin ijlaasuhu cala alcarshi iyadu waxaa weeyaan aahaar kalena waa soo aroorto macaanidaas un la mid ah iyadoo aahaar badan iyadoo abay soo aroortay qaanuunkaas marka fakhruraazi dabcan waa dheer yahay saddex ixtimaaluu keenay afar ixtimaal nas iyo caqli hadduu iska hor yimaado in labadaba la wada qaato macquul ma ahanu yidhi laba iska soo horjeeda lama qaadan karo in la wada daadiyana sax ma ahanu yidhi maxaa soo haray marka haddii la yidhaha naqligaa la hormarinaya caqliga waa laga tegaa waxaa ka dhalanaysa yidhi naqli iyo caqligaa faraca yaas asala horta caqligaa asalu yidhi naqligaa faraca sababtoo naqligan caqligaana lagu fahmayo caqli baa asal ku laha walidaalika marka haddii naqliga la qaato farciyaa la qaatay asalkii waa la tuuray soo maha farcina waa tuurma marka saasaa ka dhalanaysa yidhi see la yeelaa marka caqliga inuu soo haran le soo hartay yidhi caqliga in la hormariyo bisa soo hartay shaekhulislaam marka kitaabkan dar-u tacaarud alcaqli wanaqliga ku radiyey marka waxaas qawaaciddaas n marna iyadoo caqli iyo iyadoo sharci inta waa ku radiyeen waas marka waxaasa qaanuun u ah shaaciradu wabcahuu ilaahu soo bixi maqaaman maqaam maqaamkaasoo maxmuudan la mahadiyo alladii kaasoo wacadtahu aad u yabooday ayb ilaa xallad lahu shafaacatu yowma alqiyaamati ilaa haddii uu sidaa yidha xallad lahu shafaacatu shafaacadiiba u yaa u xalaal noqonayso ku degayso yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ducadan marka iyadu saawa saani soo aroortay sida haddii loo akhriyo saasuu qofku helaya baabu maa yaquulu cinda adaani اlmaqrib baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baabaya yaquulu uu dhahayey cinda adaani اlmaqrib maqribka aadaankiisa agtiisa aadaanka maqrib agteeda waxa la dhahaya qaala xadaanaa mu'ml bnu ihaab wahuwa alcijliyu abu cabdiraxmaan alkuufi saduuqun lahu awhaam qaala xadaanaa cabdullahi bn اlwaliid أbو محمد المkي المعروف بالعdني العdني عبد الله بن الوليد العdني صدوق ربما أخطأ قال xدثنا القاaصم بن معن أبو عبد الله القاضي ثقة قال xدثنا المسعوuدي عبدالرحمن بن عبد الله المسعوuدي صدوq yب اkhtiلاaط baa mark u dhacay صدوq اkhتلط qبلa mowتهi qofkii marka baqdaad uga maqlay fabacda اlاkhtilaadu ka maqlay nin allaale ninkii baqdaad wax uga dhegaysaa bacda اlاkhtilaad can abi kaiir abu kaiirkan maqbuulu min الraabica mowla umi salma can umi salmata qaalat waxay tihi callamanii rasuulu اllahi sal ا slam nebiga wuxuu bara an aquula inaan idhaahdo cinda adaani اlmaqribi maqribka aadaankiisa agtiisa allaahuma ya allahu allow ina haadakani iqbaalu leylika habeenkaagii soo qaabilidiisii waay habeenkaagii baa soo galay wa idbaaru nahaarika maalinkaaga jeesashadiisa waay wa aswaatu ducaatika ducaatika wa aswaatu ducaatika waay ducaaddaada kuwa adiga dadka kugu yeero codadkoodii wakhtigoodii waay ninka marka adiga kuwa ducaadda allayaa waay marka waa mu'adiniinta waay mu'adinkii markaas uu adimaya markay qoraxdii dhacdo faqfir lii ilaahu ii dhaaf intan marka waa tawasul allaahuma ina hada iqbaalu leylika marka allayaa lagu tawasulaya waxaana loogu tawasulaa qudrooyinkiisa waa weyn habeenkaagii baa tegey maalinkaagii baa soo gelaayo addoommadaadii baa adiga kuu yani dadkay u yeerayaan xaggaagay igu yeerayaan ilaahu waxaan kaa baryayaa marka inaa idhaafto io dembi dhaafto faqfir lii ii dhaaf ayb xaafidka xadiidkan talkhiiska wuxuu ku yidhi rawaahu abu daawuud watirmidiy min xadiid umi salama xaakimna inuu saxiix yeelay buu sheegay marka ninkaa maqbuulkaa laga yaabaa wax mutaabaca inaan haynin xadiidka marka xaakim uu saxiix yeelay talkhiiska dahabi in la feeriyo bal waxa uu dahabina uu ka yidhi baabu ahdi اlأjri calى الta'diin baabu bayaani xukmi akhdi اlأjri ujro qaadashadeeda xukun ku soo aroor caddayntiisii buu baab yahay waafaqahu dahabiy buu leeyahay haahey taasaan rabna talkhiis waxa uu ku leeyahay marka ibnu xajarna waxaad moodaa saxaxu اlxaakim inuu kaga gaabsado yamiilu ilaa yani marka tasaxiixsaas oo kale mana shido badna qof maqbuul haddii la yidhaahdo waa dhici kartaa maqbuulka inuu bacd alculamaa majhuul ay yidhaahdaan binaan calaa dalika xadiidka loo daciifiyo marka waa dhow yahay un xadiidka calaa kuli baabu akhdi اlajri cala اta'diini ujro in lagu qaato aadaanka xukun ku soo aroora caddaynteeda ujro in lagu qaato aadaanka marka aadaankii baabkan marka kaas u baab yahay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaad wهو بن سلمة قال أخبرنا سعيد الجurayري سعيد بن إyاس الجurayري ثqة اkhتلط qبلa mowتihi بثaلاث سنيiن عن أbي العلاء يزيد بن cabdالله بن شhkيr أbوالعلاh ثqة مطرف walaalkiisu can muطرف بن cabdاللaahi walaalkiisu ka warinaya can cثmaan بن أbي الcاaص qaala qultu waxaan idhi وqاala muسى waxa uu yidhi fيi mowضici آakhara meel kale إna cثmaan بن أbيالcاaص qaala waxa uu yidhi yaa rasuul الlah marka marna qultu yaa rasuul allah buu yidhi marna qaala buu isticmaalay cumaanka ijcalnii iga yeel imaama qowmii qowmkayga imaamkooda iga dhig qaala anta imaamuhum qaala waxau yidhi anta adigu imaamuhum baad tahay waxaa dhici karta marka markuu sidaa leeyahay wax isaga karoon inuunan ogeyn marka way bannaan tahay marka qofka haddii wax ka fiican la waayo oo isaga wax uga roon imaamnimada haddaan la haynin hadduu iska aamusana ay dhici karto dad aan ku fiicnayn ay galaan waa bannaan tahay markaasoo kale inuu yidhaha war aniga imaamma iga dhigaysaan ayb ee daruuraa keentay laakiin sida caadigaa inuu doonto ma aha imaamadu waa jaga wa jagana in la doonto ma ahaasalku saas wuxuu yidhi marka ijcalnii imaama qowmi qaala anta imaamuhum baatee waqtadi ku daya biadcafihim kan ugu tabarta daran ka ugu tabarta daran ku daya macnaheedu waxay tahay yacni salaadaada mid isaga u cunanto oo isagoo aanu ku dhibtoonaynin ka dhig waayo iska dheeraynin salaaddii nacan oo mid daciifa gadaashaada ku tukanaya ninkii daciifkaa waswaas iyo dhibaato iyo nacayb iyo karaaha qalbigiisa gelaysa marka salaad khafiif fudud oo xadiidka wuxuu leeyahy nebigu salaaddiisa wuxuu ahaa kaanat salaatuhu qasdan wa khudbatuhu qasdan salaadda nebiga dhexdhexaaday ahayd khudbadiisa dhexdhexaaday ahayd wاtakid samayso muadinan muadin samayso laa ya'hudu aan qaadanaynin calaa aadaanihi aadaankiisa ajiran lacag aan ku qaadanaynin marka madaahib akar اlculamaa waa makruuh in aadaanka lacag lagu qaato ujradu marka waxay tahay in la yidhaha aniga waa samaynaa laakiin meeqaan laysiina intaasaa lagu siinayaa intaasaad saasaa ku shaqaynaysaa waayahay ujradu saas way laakiin jicaalo waa loo samayn karaa jicaaladu iyado ujro ma ah adaankii masaajidkii nin baa loo soo qabtay muadinaa laga dhigay dadkaa un intay mar wax u keenaan bay wax siiyaan maalan ama dadka masaajidka maamulo ama dadka masaajidka ku tukado iyo iyaga wax iskaga qoondeeyey markaas iska siiyaan taas ujro lama dhaho jacaalo waxaa kaloo iyada macnaa haddii la waaye ka warran marka dowlad wax siinaysaa male baytulmaal wax laga siinaa male waa loo baahan yaho aadaankeeda muadin masaajid ku xabisnaada waa loo baahan yahay nin walba haddaan wax la siinin suuquu aadaya isaga dantaad adiga leedoo kale isaguna leeyahay hadday ka dhalanayso marka in masaajidda mu'adiniintu ay ka dayacmaan hadday ka dhalanayso wax isxilqaamaayo jacli u samaynaayo ama mid yacnii dowlo aanay jirin inuu ujro ku qaataa baas ma leh karaahadii waa ka baxaysaa maxaa yeele daruuratan iyo marka jaa'is u noqonaysaa daruuro ahaan waana ahdu اlujra calى اlxadiid oo kale iyo ahdu اlujra calaa fadwo ujro ma lagu qaada kara oo kale fadwada mararka qaar baa waxaa weye qofka ay waajib ku tahay haddaan dad kale la haynin ninkii markaa dee fadwadiina baxtii waxbay u baahan tahay iyo tafrii in loo faaruq noqdo haddii la yidhaha marka suuqaa haddii la yidhaha waxba laguma siinayo fadwona waa kaa rabnaa isagana suuqiisuu gelayaa fadwo iyo dhibkeed maxaa ugu maxaa u keenaya marka waxaa dhacaysa markaasoo kale ujradu waa iska bannaanaanay abu isxaaq shiraazi saasuu fadwoo jiray watakid samayso muadinan muadin samayso laa ya'kudu aan qaadanaynin calaa adaanihi ajran midda kale imaam maalig isaga dhibba ma lahan uu yidhi nebiga ninkan unbuu ku waaniyey mu'adin aan kiro qaadanaynin adiga doorow yidhi wixii u fiicnaayo oo dooran lahaa unbuu u sheegay laakiin aadaan lacag laguma qaada karo nas kuma aha xadiidkasidaasay leeyahay awsaac isagu wuxuu yidhi makruuhatun walaa ba'sa biاljacli ujradu waa makruuha jacligu dhib ma laha buu yidhi jacaalada dhib ma laha wakariha dalika ahlu ra'yi wamanaca minhu isxaaq bnu raahuuya siyaabahaasay sheegeen imaamu shaaficina waa karaaha unbuu ku sheegay haddii marka khumusulkhumus iyo waagihii hore masaalix wax loo iilaa jiri jiray hadda wakhtigaan ma jiro iyadoo laftirkeeda ictibaaray u baahan tahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi ladaani aadaanka qabla dukuuli lwaqti waqtiga intaanu soo gelin ka hor ah waqtiga intuunan soo gelin ka hor ma la adimi karaa salaaduhu waxaa weeyaan shan salaada subax qabla alwaqti waa la adimi karaa aadaan horaa la yidhaha kuwa kale laakiin maya qaala xadaثna muuسى bn ismaaciil wdaawuud bnu shabiib almacnaa ay almacnaa waaxidu qaala xadaثna xamaadu can ayuub can naafic can ibni cumara ana bilaalan bilaal adana qabla طuluuci اlfajri waagu intaanu beryin bou adimay ka hor ee markaas waxaa dhici karto bilaal inuu lahaa aadaanka dambe isagoo marka aadaanka dambe leh ayuu wuxuu u maleeyey in fajarka dhashay markaasu qabla alfajr buu adimay faamarahu nebiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebigu uu amray an yarjica inuu laabto fayunaadiya uu dhawaaqo alaa ina alcabda naama alaa hooy ina alcabda addoonkii naama waa hurday laba macnaa marka laba towjiihay leedahay naama bimacnaa waxaa weeyaan hafala addoonkii yani addoonkii addimaaya haflaa ku dhacday oo waqtigiin la gaarin buu addimayo naama bimacnaa hafala macno kale waxaa weeyaan alaa ina alcabda naama alaa hooy ina alcabda addoonkii addimayey naama hurdow ku laabtayba oo weli habeenaa lagu jiraawa ila aadaanka dambe haddii wakhtigiisa la joogo suuragal maaha ninka mu'adinka intuu addimay inuu iska seexdo maogtahay ila salaaddiiaaba joogtee marka alaa ina alcabda naama war hurdaan ku noqdaye ogaada waay wakhtigii marka wakhtigii ma aha ayb labadaa towjiiha la saaray imaamu النawwi isago xadiidkan waa daciifiya tabcan ligayrihi min alculamaa culamo kale isagoo raacaya oo waxay yidhahdeen xadiidkan marfuuc ahaan waa daciif mowquuf ahaan ayuu u ansaxay mowquufkiisana waa imaan doonaa xaafidku marka fatxulbaariga hadal dheer uu leeyahay oo wuxuu sheegay xadiidkan markuu ka hadlaya ittafaqa a'immaة اlxadiiثi calى bni اlmadini وaأxmed bni xambal wاlbukhaariyi والذhلي وأbو xاaتم وأbي xاaتم وأbي dاود والتirmidي والأhrم waxay isku waafaqeen buu yidhi أئmada وأbو dاوud والتirmidي والأhrم والdاaر qطني أئmada cilalka calى أنa xamاadا أخطأ fيi rafcihi xadiidkan xamaad بnu سلمة waa ku gefay inuu nebiga u kor yeelo وأna الصawاaba waqفhu xadiidka sida sawaabka waa mowquufnimo clى cmar bn اkhaaab waأnnahu huwa اladii waqaca lahu dalika maca mu'adinihi qisadaani bilaal iyo nebiga kama dhex dhicina cumar iyo mu'adinkiisay ka dhex dhacday oo cumar mu'adin ou lahaaba aadaankii qabla alfajri addimay markaasuu yidhi war sidaas dheh alaa ina alcabda naama dheh ee marfuuc ahaan maya a'imat اlxadiid marka saasay u badan yihiin صaxiixu abi daawuudka sheekh albani baxi dheerow ku lahay xadiidkan ku saabsan waana saxiix yeelaye marka isaga laftirkiisa bal hala fiiriyo iyo masalan ana saxiix abi daawuudka saxiix abi daawuudka midkan ma ahan idinka hadda aad haysataan oo saxiix daciif un qoraayo ma ahan saxiix abi daawuudka waa kitaab takhriij dheer waayo oo ilaa oo uga tegey sheekhu kitaabu اljanaa-is meelahaas uga tegey oo uga yacni tegey ma dhammaystirin xawaali arbiciin sanana waa waday shaqadiisa arbiciin akar min arbiciin sana ayb kaas marka aad u faa'iido badan yahay kitaabka marha la daabacay suuqii marka male kolley wakhtigan mar baa la daabacana marka haddii la heli karo in la fiirsho marka isaga baxdi dheeruu ku qoray oo isaga wuxuu leeyahay marfuuc ahaanna waa u ansaxay mowquuf ahaanna waa u ansaxay laakiin xadiidku mowquuf ahaan saasay culimmadii hore u badan yihiin sida ibnu xajarba sheegayo qaala abu daawuud marka weliba ibnu xajar markuu sheegay intaas kabacdi baa wuxuu keenay mutaabacaad mutaabacadooda daciif ou keenay markaasuu yidhi mutaabacaadkan marka laysu geegeeyo haadihi طuruqun yuqawi bacduhaa bacdan quwatan daahiratan uu ku qeyday duruqdaani wuxuu yidhi waa qaarkood qaarka kale way xoojinayaan quwo oo daahira buu yidhi quwatan daahiratan allahu aclam wuxuu u jeedaa xadiidka cila khafiya ku jirta maca ana daahira inuu salaamo uu leeyahay haddii la fiiriyo mutaabacaadkan iyo waxyaabahan kulle marka a'immadaas a'immadii cilalkoo looga dembeeyey waay marka waxaa dhici karta inuu mowquuf aan saxiix u yahay marfuucan wahmi xamaad bnu salama khata xaggiisa ka yimid waay rafciga intii kalena marka xadiidku waa waqfiyeen saasaana raajix qaala abu daawuud abu daawuud bafiiri wahada alxadiidu xadiidkan lam yarwihi ma warinin can ayuuba ilaa xamaad bnu salama unbaa ka wari isagoo marfuuca intii kale ayuubna ardo badanoo lahaa qال xadaثna أyوب بن maنsوuر qال xadaثna شhucayb بن xرb عan cabdالعaزيiز بn abi اrawاad بn abi rawاad qال أخbarana ناafic can mؤdini لcmar yuqaalu lahu masruux la yidhaah adana wou adimay qabla صubxi buu adimay faamarahu cmar cmar wuxuu amray fadakra naxwahu kii hore oo kale alا in اcabdna qala abu dawuud waqad rawaahu xamaad بnu زayd can cubaydالlahi bni cmar can naafic aw غayrihi أna mؤdina لcmar yuqaalu lahu masruux ayuub ardadiisa marka la fiiriyo hadday iskhilaafaan ahbat الnaas waxaa axmaad bnu zayd iyo cubaydullaahi alcumari iyo ayaa ahbat الnaas iyo ismaaciil ibnu culaya ibnu rajab sharx cilali tirmidiga saasuu leeyahay badanaana cilmigan cilalka oo khafiga ah ibnu rajab wuxuu yidhaahdaa waxaa aad loogu ogaadaa xadiidka dacfigiisa laba shay buu yidhi mujalladka labaad laba shay baa lagu ogaadaa shay waxaa weeye rijaasha xadiidka rijaashu waa iska sahlan tahay yuu yidhi kutubaa laga alifay kutubtaa dib loogu laaban karaa shayga labaad waxay tahay maraatib aruwaat dadka xadiidka warinaya maraatibtooda iyaga hadday iskhilaafaan see loo kala rajaxaayo markaasuu wuxuu keenay intaas oo raawi iyo ardadiisa hadday kuwaas dabaqaada u kala samaynayo ayuub oo kale ardadiisa dabaqa aluula dabaqa ahaaniya dabaqa ahaalita dabaqaadka ugu dambeeya waa ragga ducafada ah bay noqonayaan haddii marka dabaqa aluulaa iyo dabaqa ahaalita iskhilaafaan xadiid ayuub isku khilaafaan ayuhumaa yuqadam dabaqa aluulaa baa la hormarina ayuub marka dabaqa aluulaa waxaa u ah xamaad bnu zayd cubaydullaahi alcumari ismaaciil bnu culaya iyo dhinacan kale marka xamaad ibnu salama dadka dambuu gelaya walidaalika xamaad ibnu salama ma muqaawamay kara raggan in khilaafkooda duu raggii kale oo ka xifdiga badnaayay min ahbat الnaas la yidhi ou khilaafo falqowlu qowluhum waa marka a'immada cilalku marka saasay feerinayaan cali bnu madiina isaga kitaabkiisa cilalka akaruhu dabaqaat ruwaad unbuu ka sheekeeya maxaa yeele cillada waxaasaa lagu ogaan karaa buu leeyahay laakiin isagu wuxuu yidhi cilmigan cilalka ibnu rajab ramsigiisa unbaa iska haray maba jiro yidhi hadeertaan wakhtigiisii buu saa dhahaa nacam wax cilalka aqoon u lahaa iska yaraaday uu leeyahay zamankan jooga marka iyaga waxay rabaan dardasho inay ku galaan axaadiidta nin baa meel wax ka akhrina maalan waxaa dhici karta inuu yidhaahdo a'immadii cilalka dhanoo soo taxaa xadiidkan ay fulaan iyo fulaan iyo fulaan fulaan cilla khafiyay ku arkeen waa daciifiyeen xadiidkan waxaa dhici karta marka a'immadii dambe rag ka mida inuu yidhaahdo iyaguna waa saxiix yeeleen kuwa dambe unbuu qabsanaa marka isain ama uu baxiyo ama haddii uu waxaan cillo khafiya marka laga hadlaya waa dhib badan tahay ma sahlan imaamka laftirkiisa dambe ijtihaadkiisa u iska dadaalaya waxbuu muujinayaa qad yusiib waqad yukhdi isaga laftirkiisa naca laakiin intaasoo a'imo oo a'imo cilal ah yanii shayga ay khada'a ay soo saaraan oo khafiga ay qarsoon ma fududu mana sahlan qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi waqad rawaahu xamaad bnu zayd can cubaydillaahi bni cumar can naafic aw hayrihi ana mu'adinan licumara yuqaalu lahu masruux qال أbو dاود وrawاه الdراwrdي عن cubaydاللahi عن ناaفع عن بن cمر qاaل kاna لcمر مؤذiن يuqاaل lahu mascوud وذakra نaxوahu وhada أصxu min daka وhaadaa kan dambe wa oo in la yidhaha qisada cumar iyo muؤdinkiisay dhex martay yaa أصxu ka صaxiixnimo badan min daka kaagaas ay min xadiiث أyوب can نaaفic kii aan soo dhaafnay marfuuca kanaa ka qala xadaثna زهayr بن xربi qala xadaثna wakiic qala xadaثna jaعفر بن burqاn can shadaad mowla ciyaad bni caamir can bilaal ana rasuula اlah sal slam qaala lahu laa tu'adin ha adimin xataa yastabiina laka alfajru ilaa waagu uu kuu caddaado haakadaa sidaanoo kale wamadda yadayhi labadiisii gacmood buu taagay cardan ilaa uu sidaanoo kale kugu caddaado waaga ila waagu markuu baryahay ballara iftiin ballar ballar la arkaa maogtahay sidaa ilaa uu kugu caddaado qaala abu daawuud shadaad mowla ciyaad lam yudrik bilaalan بلاaل ma soo gaarin شhadاadka وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه